إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose wasiir ka tirsanaa maamulka puntland ayaa u dhintay cudurka corona dagaal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe khilaaf u dhexeeya madaxweynaha maamulka puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa cirka isku sii shareeray xilli dhanka kale puntland khilaaf kale uu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah qaar ka mid a ka qaybgalayaasha munaasabad gebagabo u ahayd barnaamijka xuruub saliibiya oo ay qabatay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa jeediyey talooyin la xiriira wax soo saarka iyo xagga dhaqashada xoolaha intaa uu qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weerar culus waxay ku qadeen fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose jihooyin kala duwan ayay mujaahidiintu ka weerareen ciidamo ilaa iyo saddex boqol gaaraya oo ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaas oo ku sugnaa xero tababar diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi laga maqlayay midadka ciidamada maamulka jubbaland ayaa halkaasi isku barkaday iyadoo ay jiraan ciidamo kale oo dhaawacyo ay soo gaareen dagaalkan ayaa waxa uu u muuqdaa inuu ahaa mid si aada loo qorsheeyey islamarkaasina laga baaraandegay ciidamadan xalay la weeraray ee qaarkood la laayay kuwana la dhaawacay ayaa waxaa loo diyaarinayay inay la dagaalamaan xarakada shabaabul mujaahidiin ha yeeshee intii tababarku aanu u idlan ayaa lagu kadiyey oo weerar lagu soo qaaday taas ayaana keentay in qaarkood ay goobta ku qurbaxaan weerarkan wuxuu qayb ka yahay weerarada isdabajooga ee xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku naafaynayso shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo soomaalida la shaqaynaysa oo maamulka jubbaland uu ka mid yahay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose bilihii iyo sanadihii lasoo dhaafay waxaa lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsana maamulka jubbaland dagaal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe goob uu ku sugnaa guddoomiyihii hore ee degmada balcad iyo ciidamo uu wato oo bari ka xigta magaalada balcad ayaa waxaa weerar ku ekeeyey ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin oo aada u diyaargaroobay waxaa halkaasi lagu dilay ugu yaraantii hal askari walow ay suuragaltay in khasaaruha intaa uu ka badan yahay laba qori ayaa goobta lagu furtay kuwaas oo midna laga qaatay askarigii la dilay kan kalena askarigii watay uu tuuray islamarkaasina cagaha wax ka dayay ciidamada maamulka hirshabeelle ee ku sugan jowhare iyo balcad iyo nawaaxigooda ayaa iminka keebla yuurara iyadoo qolo weliba ay ka baqdan qabto in raggii saaxiibadoodu weeraray ayagana ay ku soo maqan yihiin wasiir ka tirsanaa maamulka puntland ayaa u dhintay cudurka corona ismaaciil deeriye gamaadiide oo ahaa wasiirka beeraha deegaanka iyo isbedelada cimilada ee puntland ayaa maanta geeriyooday asigoo maalmahan la xanuunsanayay cudurka corona ee caalamka faraha ba-an ku haya puntland horey waxay u sheegtay in xubno ka tirsan golaheeda wasiirada uu ku dhacay cudurka corona waxaana ku soo xigtay in maanta wasiirkan maamulkaasi ka tirsanaa uu dhintay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danne ayaa waxa uu muujiyey sida uga murugaysan yahay geerida saaxiibkii ku timid waxa uu sheegay in uu ka tacsiyeynayo geerida ku timid ismaaciil deeriye gamadiide siciid cabdulaahi danne saaxiibkiisa wasiirka ahaa waxa uu geeriyooday xilli dhowaan xarakada shabaabul mujaahidiin gobolka mudug ay ku dishay guddoomiyihii gobolkaas ee maamulka puntland horeyna sidoo kale garowe ayay ugu dishay guddoomiyihii gobolka nugaal sida aawadeed waxay u muuqataa danni inuu waayey xubno badan oo garbihiisa ahaa khilaaf u dhexeeya madaxweynaha maamulka puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa cirka isku sii shareeray xilli dhanka kale puntland khilaaf uu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah danne ayaa dhowaan waxa uu xilal ka qaaday xubno ka tirsan golaha wasiirada ee puntland asigoo kuwo kalena magacaabay waxa uu tillaabadaasi qaaday xilli aanu kala tashan madaxweyne xigeenka danne ayaa tillaabadani qaaday xilli uu horay u qaaday tillaabo kale oo madaxweyne xigeenka puntland ninka la yidhaahda axmed karaash ka caraysiisay taas oo ahayday in taliyaha madaxtooyada iyo ku-xigeenkiisa uu bedelay xilli uusan karaash la tashan karaash ayaa sheegaya in labadoodu ay aada isu khilaafsan yihiin khilaafkaasi waa jiray khilaafkii annagoon ka wada hadlin khilaafka hore waxa weeye wada tashi la-aan wax isweydiin la-aan madaxweynaha waa la doortay anna waa lay doortay waa nala wada doortay waxaa naloo wada doortay inaanu wada tashanno wada maamulno aan kala badsaneeba oo dee madaxweynaha ahaado anna ku-xigeenkiisi aan ahaade inaanu xoogaal u wada noqono waxa socda waxyaabo badan oo aan maxay tahay diidanahay way jiraan waxyaabo badan oo inaan anigu maxay tahay qabto oo la qabto madaxweynaha ahayd oo aanan qaban way jiraan marka way badan yihiin kaa quda maaha way sahlan tahay si markaad u eegto waxaan qoonsaday taliyaha madaxtooyada madaxtooyadu waa meel naga dhexaysa anu wada shaqo tagnaa wada joognaa wada maamulaa madaxweynuhu markuu wiilkiisii uu keensaday wiilkii anigoo aan keenayna uu meeshii ka eriyey marka dee meel laysku hadlayn karaa maaha marka iyada qura maahayne waxyaaba ka horreeyey bay ahayd warti annaga anba salaantaba iska qaadin miyaan wada tashan karnaa adeerow meeshatan anaa madaxweyne ka ah buu yidhi siduu u dhaqmayana dee waa u eg tahay wuxuu intaasi ku daray inaanay salaanta iska qaadin iska daa wax wada shaqayn ahayn ay dhex maraan warti annaga anba salaantaba iska qaadin miyaan wada tashan karnaa adigoo caqligaaga la kaasho warbaahinta maamulka puntland ayaa loo diiday in wararka madaxweyne xigeenka lagu daabaco taasina waxa ay keentay in asiguna uu samaysto facebook u gaar ah kaas oo muuqaaladiisa iyo qoraaladiisa uu ku baahsado waxaa khilaafka madaxda puntland uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalka iyo puntlandna khilaaf uu ka dhexeeyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi danne ayaa sheegaya in dowladda federaalka ahu ay maamulkiisa faragelin ku hayso waxaad og tahay soomaaliya dowladdeedu waa dowlad taagdaran oo runtii international communitigu uu caawiyo waxaad og tahay madax badan oo madaxii u n-ka u qaabilsanaa soomaaliya haysam uu ka mid yahay in dalka laga eriyey waxyaabaha ay samaynayso waxaa ka mid ah in ay hadda u soo jeesatay in ay rabto inay maamulka puntland madaxdiisa iyo nidaamkiisa si toosa ula xiriirin laakiin habka hadda dhaqanka uu u socdo mararka qaarkood waxaad moodaa wax walba in la siyaasideeyey waxa ay dowladda federaalku mararka qaarkood ay ku samaysaa gacan bidixayn iyo inay u dhacdo degaanada puntland oo mararka qaarkood ciidamo ka qorto oo mararka qaarkood qalaanqal ay ka abuurtay oo internationalkuna og yihiin oo waxba ay ka qaban waayeen marka runtii muddadii aan aamusi karnay waa soo dhammaatay puntland oo keliya ma ahan ee maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira iyo dowladda federaalka waxaa u dhexeeya khilaaf baahay oo muddo dheer soo jiitamayay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha munaasabad gebagabo u ahayd barnaamijka taariikhda xuruub saliibiya ee ay qabatay idaacadan islaamiga ee alfurqaan ayaa waxay soo jeediyeen talooyin la xiriira wax soo saarka iyo xoolo dhaqashada munaasabadda oo ahayd mid aad u ballaaran gebagabadeedii waxaa la qabtay aqoon isweydaarsi laba kooxood ayaana loo kala baxay koox waxa ay la baxday magaca beder qolo kalena waxay la baxday abubakar sadiiq kooxda beder ayaa waxa ay falanqaysay kooxda beder ayaa waxay falanqaysay wax soo saarka iyo muhiimadda uu leeyahay iyo sida loo horumari karo annagu waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd beeraha iyo sidii lagu horumarin karo beeraha waa ogtiinoo waa lafdhabarka muhiim ay u yihiin xoolaha iyo dadkaba marka beerihii markii la fiiriyo waxaan u qaybinay ama ay u qaybsan yihiin saad ogtihiinba laba qayb saddex qaybood beero waraab ah oo motoor iyo maxaanku idhahdaa webiga lagu waraabsho iyo beero dhasheeg ah meel biyuhu ku soo faafaan kadibna la daba kaco sida uu sheikhu haddaabay tasharaxaya sheekh cali iyo beero roob ah saddexdaas ayaan u qaybinay ama u qaybsamaanba saddexdaasi marka waana kulmaan waana kala tagaan macnaha waxaa weye waxyaabo waa wadaagaan qodobo qodobana waxaa gaar la noqonayso midii dhasheega ama midii waraabka ama midii roobka marka qodobadiina waxay noqonayaan sidaan waraabka ama beerta motoorka ah horta koow waxaan nidhi waa in motoor loo helaa webiga biyaha ka soo qaado labo waa in cagaf cagaf loo helaa saddex waa in daawo loo helaa dalagga ka soo baxayo iyo ilaalintiisi afar maalgelin waa in loo helaa oo qofka u baahan inuu wax soo saaro shan shaqaale u tababaran in la helo yaqaan macnaha xirfad u leh lix in suuq loo helo ila wixii la soo saaray waxay u baahan yihiin suuq loo iibgeeyo toddobo in la xiro faraha webiga ama biyo xireenno loo helo taasi waa waraabki ama beertii matoorka ahayd beerta ku xigta waxaa nidhi waa dhasheeg dhasheegu intaa waa la wadaagaa wax badan laakiin biyo xireen in loo helo ayaa muhiim ah sida tii horeba lagu sheegay isaga laftiisa in biyo xireen loo helo waa maaragtay muhiim u ah inta kale tacliintii iyo wanaaggii iyo wuxuu la wadaagaa qodobada xagga uu ka qaadan karo beerta kale saddexaad waa roobka waa dhulbeereedkaas bannaanka adablaha waad garanaysaan waxaan nidhi horta koow waa inay noqotaa meel beer ku habboon oo beer u astoobi karta inay ahayn qodobka labaad biyo fadhiisi meel biyuhu fadhiistaan fadhigaa xaggayga taasa horay raacdayba bay fadhiis hadday noqoto waa ka baxda roob dalaga in loo kala bedelo xilliyada waa in la carragediyo intaan la tabcan ka hor dhammaan waa wadaagaan qodobkan waxaa la yidhi waa in loo helo abuur tayaysan dhammaan beerahaasi waxaan ku soo gebagabaynayaa mulaaxado ka baxsan waxaasoo dhan waxaan nidhi waa in la iska ilaaliyaa hay-adaha lugooyada iyo luqaafada la wareegaya oo taqaanaan oo markuu dalagu soo baxo digir buqday iyo geley maxaa la dhihi jiray geley cagaartooy iyo soo dhoofin jirtay in la iska ilaaliyaa xigmad baa waxay tidhaahaa man malaka quutuhu malaka qaraaruhu qofkii noloshiisa qabsada hantiya qaraarkiisa iyo go-aankiisana isagaa iska leh laakiin nin la biilo oo wax la siiyo he-ade iyo maaragtay qaraar ma yeelan karo man malaka quutuhu malaka qaraaruhu go-aankiisa asagaa iska leh
sidoo kale kooxda abubakar sadiiq ayaa geestooda waxay ka hadleen xoolaha iyo sida loo horumari karo kooxdan abubakar dood dheer ka bacdi acraada la isdhaafsaday toban qodob ayay ka soo saareen sida aan isleynahay waa lagu horumari karaa xoolaha soomaaliya oo ah lafdhabarka ummadda soomaaliya dhaqaalahooda qodobka koowaad mujaahidiinta bariga afrika waa inay samaysaa wasaarad ama maktab u gaar ah xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo aruuriya macluumaadka iyo waxa loo baahan yahay iyo si wax loo qaban lahaa qodobka labaad in dhirta la badbaadiyo waxaa la dhirta marka la badbaadiyo ayay xoolaha noolaan karaan dhirta xaalufaa ku socdo in hamiga la saaro in dhirta la badbaadiyo si xoolaha ay manfac badan u helaan qodobka saddexaad in la joojiyo dhoofinta xoolaha dhediga xoolaha maanta la dhoofiyo dhedigay u badan yihiin ama carab ha loo dhoofiyo ama afrikaanka haloo dhoofiyo in xil la iska saaray inaan la dhoofinin marna xoolo dhedig ah qodobka afaraad deegaanada daaqa xoolaha in laga ilaaliyo in laga sameeyo beero iyo waro maxaa le baraha iyo weerahu waa inay lahaadaan meel u gaar ah xoolaha daaqooda waa in laga ilaaliyo warooyinka laga samaynayo iyo beeraha laga samaynayo qodobka shanaad in xoogga la saaro daaweynta xoolaha lana helo dhakhaatiir veterinary ah oo ku takhasusay cudurrada xoolaha oo buuxiya booskaas maxaa yeele xooluhu waa lafdhabarkeenna daaweyntooda si loo sameeyo waa in la sameeya kaadiriin ama dhakhaatiir xanaanada xoolaha qodobka lixaad waa in loo raadiyo suuqyo caalami ah oo loo suuqgeeyo xoolaha soomaaliya suuq maalin la xera maalin la dayna maalin xoolo aan jirin leeyahy waa jiran yihi ma soconayso waa in loo raadiyaa suuqyo caalami ah oo waaweyn xoolaha soomaaliya qodobka toddobaad waa in wacyigelin joogtaa loo sameeyo xoola dhaqatada wacyigelin haddaan la samaynin iyaga naftigooda xoolihii jiranaa iyo meeshay gey lahaayeen ee si ula macaamilha ma yaqaana marka waa in wacyin joogtaa loo sameeyo waana shaqada ay qabanayso wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhirta iyo daaqa qodobka sideedaad waa in la mamnuucaa hay-adaha xoolaha dabar goynayo haddii aad la socotaan haddaan la soconinba hay-ado fara badan oo gaalo ah sida oxfam oo kale dabargoyno xoog leh ayaa lagu hayaa xoolaha soomaalida ama kuud ha lagu faafiyo ama shiniin ha lagu faafiyo ama gindi ha la faafiyo waxaa socdo in xoolaha soomaalida dhabar galo hay-adahaas gaalada ah ee xoolaha baabi'inayo waa in laga hortagaa qodobka iskaalaad waa in lagu dadaalaa waxa loo yaqaano naaxinta xoolaha xoolaha marka la naaxiyo ayay qiimo yeelanayaan neefka marka owrkaa la dhaqaaliso la naaxido waa ka qiimo badan yahay neef maanta waxaa arkaysaa weyn oo laleeyahay saddex milyan midna waxaa leeyahay konton milyana la leeyahay waa in marka xoolaha dadka la baraa sida loo naaxiyo iyo calafka la siiyo iyo wixii ku naaxaan qodobkan ugu dambeeyo ee talada aan kusoo gunaanidnay waa in la sameeyaa daaq xireenno aysan cid si gaar u lahayn walaa qabiil walaa jin cid sheegata aysan jirin oo xilliga daruurada ee dhacdo ee loo baahdo abaaraha ay dhacaan xoolaha ummadda soomaliya ay ku badbaadaan ra'yigiina waa intaas wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu soomaaliya waxa ay leedahay dhulbeereed ballaaran iyo xoolo fara badan laakiinse si saxa loogama wada faa'iidaysto iminkana waa xubintii ganacsiga waa kan maxamed ciise oo soo jeediya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa ka ganacsiga cadayga iyo qiimaha raashinka dalka
بداتها cadaygu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lagu ammaanay ama maqaam sare ka jooga diinta islaamka waxaana nebigeenna ka sugan axaadiis uu ku tilmaamayo fadliga uu leeyahay cadaygu haddaba meelaha ugu badan uu ka baxo ama laga helo geedka cadayga waxaa ka mid ah soomaaliya waxaana soo gura dad isugu jira rag iyo dumar waxayna keenaan badanaa suuqyada magaalooyinka ku yaala mid ka mid ah goobaha lagu iibiyo cadayga ayaan booqanay waxaana la kulannay qof ka ganacsada cadayga waxaana wax ka weydiinay sida uu gadayo cadayga wuxuuna sheegay in muddo ah uu gadayey islamarkaana uu macaash ka helo
miiskaaga waxaa ka muuqda waxyaaba badan aad gado waxaa ka mid ah waxyaabahaasi cadayga ka waran cadayga see u gadaa
caday rakiisaa u gadaa xabadii waa ku shilan oo keliya ah waana la qaataa dadka waa iibsadaan
ka waran marka cadayga sidee loo iibsadaa hadda
si badan ayaa loo iibsadaa dadka waa qaataan waana ku rumaystaan si fiican ayuu loo faaliyaa Ah,
maalintii imise qof oo kalea kaa gadata cadayga
ugu yaraan qontan ruux baa gataan waa iibsadaan way ku cadaystaan gurigoodana u qaataan Mhm.
Een, waa garta waxaa sheegtay ugu yaraan konton ruux camal inay kaa iibsadaan Een, maalintii marka imise caday oo kalea kugu baxda qaabkee loo keena horta cadayga ugu horeen
qaabka loo keeno waxa waaye naagaha ayaa dushooda ku keenaan wax badan ayaa la keenaa kulli waa lagala qaataa Een, dumarka dushooda ku keena marka aad sheegtay halkee ka keenan ayaga
duurkaasaa laga soo guraa
kadib marka markay keenaan maa idinkaa ka sii gata anagaa ka sii gatano qaarna waa nagu dhaaftaan qaarna waa u sii gatnaa
midka oo idinka aad ka gadataan qaabkee ugu gadataan
waxaan ka siinaa yacnii qontonkiiba haaf ayaan uga gadnaa labaatan iyo shan ayaan ka siinaa labaatan iyo shan ana- anagaa ka macaashana labaatan iyo shan oo maxaa xirmadii maa ka wadaa xirmadii haa haddii qonta oo yahay labaatan iyo shan ayaan ka macaashana aan ka- aan ka- aan ka macaashana anagu Ah, saas waa waa garta Een, marka dadka ayaga aa u gadaan ayagaa ku celisaan waxa aad ka qaadaan
ayaga had- wixii ka bata anagaa u gadna Mar- markaan u gadna markii ay imaadin lacagtoodaan siinaa Haa.
Een, marka maalintii waxaa sheegtay konton ruux ka badan inay kaa gad ka waran marka faa'iidadii kaa soo gasha maalintii
laba jibaar aa iga soo galayso oo faa'iida ah laba jibaar oo faa'iida iga soo galayso
Een, toban kun toban shan kun labaatan kun waa helaa
marka adiga ma ku qanacsan tahay een ka ganacsiga cadayga
waa ku- waa ku ganacsanahay waa ku qanacsanahay
marka ugu dambeyn goormay soo bilowda marka een caday gelitaankiisa
muddo waa socotaa Ah, muddo waa la keenaa cayga ma ahan meelaha laga helo cadayga soomaaliya oo keliya balse waddamo kale ayaa jira iyagana laga helo cadayga
نبدأها على الإله الواحد markaana qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka shabeellaha hoose gelleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan egna koombadeedii waxay ahayd labaatan kun loorkeedana waa hal milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah sisinta koombadeedii waa shan iyo toban kun loorkeediina waa milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah saliidda macsarada haddaan egno waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka literkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu bedelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halkaa ayaan ku soo afmeynaynaa xubintii ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inaga intaa